raban in xisbi gaar ah uu ku dhawaaqo inuu guulaystay ka hor intaan ku dada doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashooyinka waxaa reeban in taageerayaasha xisbiyadu sameeyaan dabaaldegiyo iyo mudaharaadyo iyo mudaharado toonna ka hor intaan gudda doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashada waxaan farayaa hay-adaha amniga inay dabagal buuxda ku sameeyaan dadka ku howlan dibintaageynta dalka iyo abuurista colaad sokeeye waxaa waajib ah in la horkeeno garsoor iyo cadaalad madax bannaan waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada qaranka inay xakameeyaan cadhada iyo cadifadda taageerayaashooda dhinaca kale waxaa waajib ku ah inay taageerayaashooda ka caabiyaan banaanbaxyada iyo rabshadaha